Madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa daahfuray mashruuca IMAGE oo loogu talagalay dadka tabaalaysan si loo gaarsiiyo horumar waara. Mashruucan oo socon doona muddo shan sano ah ayaa loogu talagalay in la gaarsiiyo labatan iyo lix kun afar boqol konton iyo saddex qoys, kaasi oo ku baxaysa lacag dhan todobatan iyo lix milyan oo ka wada shaqayn doonaan wasaaradaha shaqada, beeraha, gargaarka iyo xanaanada xoolaha. Wasiirka Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay goobta.
dowladda federaalka waxaa anagoo iyadoo la kaashanaysa dowlad goboleedyada waxaa la diyaariyey wasaaradda qorsheynta waxay diyaarisay barnaamijka ah ee qorshaha isbeddelka ee maaragtay loogu talagalay horumarinta barnaamijyada dalka soomaaliyeed oo cusub kaasoo bilaaban doona ka ilaa iyo ka qorshahaas mid la mid ah oo ku- xeer dowlad goboleed ah ayaan hadda bilaabaynaa oo heerihii naga kaalmeyn lahaa kullina ay diyaar yihiin oo heer dowlad goboleed ayaan ku diyaarin doonaa si wax- kaasoo la shaqayn doona qorshaha isbeddelka ee cusub ee heer qaran ah insha allah wasaaradaha iyo hayadaha kale oo gobolka dowladdan waa la soo xiriiri doonaa marka waxaan idiin rajaynayaa ilaahay idinkiisa barnaamijkan iyo barnaamijyada kaloo aan ka shaqayna mar walba waxaan diyaar u nahay annagoo qaadanayna talooyinka madaxweynaheenna iyo wa- saaxiibaday kale wasiirada oo nala shaqeeya inaan mar walba aan ku dadaalno sidii loo horumarin lahaa dadka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dadka deegaanka dowlad goboleedka koonfur goboleed ku nool waxaan rabnaa laba kun shanta one hundred thousand kun qof in mala dhallinyarada soomaaliyeed ha ahaadaan mala ee kuweena mala u baahan shaqada oo eedka gaareen shaqada in shaqa abuur loo qorsheeyey ama shaqa abuur loo qaato ayaa miiska noo saaran Madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen oo furay mashruuca ayaa dhankiisa hadalla ka jeediyay mashruuca.
intaas kadib eh, mashruucan mashruuc aad u qiimo badan waaye muddo badanna waa ka hadalnay marka ugu horeysa waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha eh, ka shaqaynayo oo maalgelinayo ugu horeeya usaidka iyo world vision iyo hay-adaha kaloo dhanbo aada iyo aaday u mahadsan yihiin intaas kadib dadka soomaaliyeed oo magacan loo bixiyey baraka ah ama adbska ani mar hore aragtadayda ka dhiibtay barakac ma aha dadkan ha laga daaya magaca baraka ah dad soomaaliyeed oo daruuf jirta awgooda deegaankooda uga soo tegeen ay deganaayeen haddana deegaan kale oo ay leeyihiin yimid waayo marka magacan barakaca kuma habboono dadkan in dibudejin loo suubiyo bulshada meesha ay la soo degeen meeshay joogto la gaarsiiyo kaalmo caalami ah loo raadiyo dibudejin loo sameeyo ninkii xoolo dhaqato ahaa oo xoolihii ay ka dhammaadeen intii kaar wax loo soo gelin lahaa in xoolihii loo sameeyo si uu xoolihiisa u dhaqdo